bismillahi araxmaan iraxiim muddo imika toddobaad waxaa odayaal hoggaan dhaqameeda iyo culamaa udiinah ayaa wasaaradda arrimaha dibadda weydiistay ina xarun ama meel ay xuska mawlidka nebiga aleyhi salaatu wassalaam inay ku qabsadaan kolkaa wasaaraddu waxay u ogolaatay meel xidhan oo oo dee nabadgedu iyo hareerihii way ay ay ay dadka meesha iskugu imanaya halis ay yani naftoodu ay ku gelin sidaad og tahay muddo iminka bila dowladda go-aan ayay qaadatay sida ururada dadku meelaha isku ururayaan ina nabadeedii la ilaaliyo lino khatarka argagixisada iyo wixii ka dhacay maxaan ku dhahay baris iyo dalal kaleba waxaan ismid anaka shisheeyo badan baa djabuuti nala degan dadkaasi nabadoodii waa inaad la ilaaliyaa kolkaa go-aankaas wuu jiraa de waa wasiirku wuu sheegay wuxuu yihi meel fiican oo xidhan oo xarun maaragtay aad xuskiina aad ku qabsan karaysin ayaa nii tilmaamaya bu kayii waa lagu heshiiyey kolkaa habeenkii ka horreeyey rabshadihii isniinta ka dhacay ayaa ayaa la yidhi de beritoole alaabtiini aad meesha dhigateen waa booliiska subaxa soo kallahi doona nila qaadi doona meeshii kale ay dawladdu nii tilmaamtay ayaad xuskiinii iyo xafladihiini ku qabsan doonta subaxii booliiskii kolkuu meesha yimiday waxa ka hor yimiday dad maaragtay tiradoodu ay boqol ka badan tahay oo dee midiyaal sita machete sita laba labanaba dhexdoodii waxay ku siteen gudahoogiina kuwa dad maaragtay hubeysan ayaa ku jiray oo clashnikov sita markiiba kolkii booliiskii ay meesha soo joogsadeen weerar baa lagu qaaday rasaas baa dhacday tiro kontonka booliis ka yareen ayaa la dhaawacay labiiyo afartan qof dhaawacooga wuxuu ahaa iska dhaawac yar buu ahaayoo khafiifo markiiba daktarkii way ka soo baxay lakin laba qof oo booliiska ka tirsan ayaa dhaawac rasaasa ayaa laga helay dabadeed dee booliiskaasi kolkuu kari waayey dadkan weeraraya ayuu u yeedhay booliis kale meeshaas kolka xabad baa ka dhacday sidii runta yani aad baan uga xunnahay dadkaasi meesha ku dhintay toddoba qof baa ku dhintay oo gabadh yar gabadh yar ay ku jirto oo imise jira
malaa saddex iyo toban jir meelahaas weeyaan rasaasku kolkaa bilowgiiba dadka maaragtay ku dhex jira dadweynaha meeshaas iskugu yimiday ayaa riday waa gartay laakiin wasiir dadka qaar waxay waxay ku dooda waxay dhihi karaan dhinaca kale waxa weeyaan siyaaradan ama mawliidkan sanado horaa la qaban jiray sanadkan uguma horeyso awalba halkaasaa lagu qaban jiray xaflado ka horeeyeyna way qabteen dad kale maxaa arintan maxaa iska horimaadka keenay bay dadku isweydiin karaan haddii uu jiray heshiis ah in alaabta lala qaado oo meel kale loo wareejiyo oo ay saas ogolaadeen maxaa iska horimaadka keenay waxay la tahay kolkii heshiiskaasi uu dhacay kolleyba iminka ninka garsooruhu wuxuu wadaa baris buu wadaayo midhaheygii kolka la helaa dee la garan doonaa wax sababa ka dambeeyey weeraradaas ma garan ay dadweynuhu ku qaadeen booliiska laakiin waxaa waxaad ogaataa horta sidaan kuu sheegay bil ka hor dawladdu go-aan bay qaadatay aheyd go-aankaasina wuxuu lahaa bal argagixisada khatarka ay ku ay ku hayso dalkeeni bal ha laga ilaaliyo meelahu dadku dadweynuhu iskugu imanayo meelal yaa aamino amaanad loo dee maxaan ku dhahay booliisku joogo oo de dadka lagu ilaalin karayo bal ha lagu qabsado ayuu go-aanku go-aankaasu ahaa wasiirkuna odayada hoggaan dhaqameedka iyo culamaa udiinka si ballaadhan iyo si fiican ayuu ugu macneeyey waxaa dhacday waxay la tahay habeenkiiba dad kale ay shireen dad maaragtay hadaf kale ama yool kale oo siyaasadeed leh heshiiskaa dabadeed xaafadda bulduqo la yidhaaho magaalada dhexda agagaarkayga ku taalla ayaa lagu shiray shirkaasina waxaa go-aan lagu gaadhay inaa qas iyo rabshad iyo meeshaa laga rido kolkay booliiska yimaadiino sidaan kuu sheegay garsooruhu imika weli baadhistii buu ku jiraa kolleyba waan muddo laba laba saddex cisho kadib ayaan ogaan doonaa dadka ka dambeeyey qaskaas iyo rabshadaas iyo sababta ay rabshaddaa u rideen waxaasoo dhan waa la ogaan doonaa lakin waxaad ogaataa mawliidka waa lagu qabsadaa meel kasta laakiin sanadkan waxaa jira zuruuf khaasaa jiro de sidaad u og tahay zuruuftaasina de kolleyba khatarku anakuma mahayna dalalka dariska ula nahay ayuu hayaa yeman soomaaliya etoobiya waanadaasoo dhan way wada qaateen kolkaa go-aankaasi waa go-aan caam ah ama qaraar caam oo dee dadkao dhan khuseeya ama qabiil khuse go-aan ama qaraar qabiil u gaara maahin ama xaafad u gaara maahin wa garta kolkaas laakin de annaku waxaan filaynaa inay dad mucaarida inay dhex galeen arrintaas wa garta waxaana dhici kartaa xata mucaaridkaasina dad argagixiso ay ka hoos jiraan oo ay ka faa'iidaysteen dadka dadweynaha meesha isugu yimiday ilan dadkeenu caado uma laha inay rasaas ridaan rasaas dadweyne rasaastiisa ma aragti waxaas jabuuti weli laguma maqan rasaastaas kolkuu dadweynaha gudahay kasoo dha laba booliis kolkay ku dhacday rasaastu ayay rasaasuhu baxeen oo de kolleyba dadkii meesha joogay sidaan u sheegayba de dad dadku dadkii ay kadintaan maaragtay aan ka tacsadeenayna laakiin aad baan uga xunahay waa gartay arrintaas way dhacday iyagu dadku dadka mucaaradkan la hadalay ma sheegin wax hub ah oo ay dadku siteen ma laga yaabaa dadka booliiska inay ku dhacda un rasaastii iyaga laftigooda ay ridayeen mayne waxaan waxaas waxaa sheegaya rasaasta xadbadda ku dhacaysa qofka caliberka ama waad ogaan karaysaa rasaastu hadday tahay rasaas rasaas ama kasoo baxday hub booliisku sitay ama rasaas kaleo oo de hub kale oo booliisku uu sidanin taasi waa wax fudud oo dhib yar weeyaanoo oo baadhistaa sheegayso taasina waa la hubaa inay rasaastaasu ka bixin maaragtay hub ay booliisku siteen